cudurkan marka hore waa kansarada kale xubnaha kale ee jirka ku dhaca buu kamid yahay waa muxuu ahaay wuxuu ku dhacaa makaanka qaybtiisa hore ee dumarka sidaad og tahayna waa nooca labaad ee ugu badan etoobiya hadda nooca cilmi baarisyada la sameeyey ee dumarka ku dhaca kansarada markii loo imaado waana nooca afraad ee caalamka markii caalamka o dhan la dhaco dumarka ugu badan ee ku dhaca marka kansarkan isagoo ay waxyaalo badan oo sababaha ay jireen laakiin waxyaalaha ugu badan ee loo sababeeyo waxaa kamid a walaal xanuun la dhaho virus la dhaho human babiloma virus ayaa ugu badan oo xaalisyaha ugu badan ee ilaa hadda la daraaseeyey ee inay keenaan loo badinhayo waxaa kamid ah viruskaas haddii aan ku weydiiyo da-da haweenka markaasi la siiyo tallaalkani kahortaga ee cudurka kansarka ku dhaca makaanka haweenka afkiisa hore da-dooda waa kuwe marka gabdhaha waxaa laga tallaalaya ama dumarka waxaa laga tallaalaya iyo raggaba tallaalka waa inay qaataan mxu ahaa lagu talinhayaa viruskan tallaalkiisa weeyaan marka markii viruskan tallaalkiisa la qaato wuxuu ka hortegayaa infectionkii uu viruska keenayey ama caabuqii uu viruska keenayey kadibna wuxuu ka hortegayaa ama uu ka difaacaya dumarka muxuu ahaaye kansarkaas inay qaadaan marka da-da la siinhayo su-aasha soo noqdo da-da la siinhayo waxa weeyaan afar afar iyo toban shan iyo toban ilaa lix iyo labaatan gabdhaha gaaray ayaa la siinhayaa hadda laakiin kan deegaankeena ka socda waxaa la siinhayaa gabdhaha ka yar afar iyo toban sano laga faa'iida labadooduba faa'iidada koowaad waxa weeyaan markii uu qofka dumarka marka ay ka yar tahay shan iyo toban sano talaalkan waxay u baahan tahay un inay laba jeer qaadato laba jeer oo lix bilood udhaxayso inay qaadato ayay u baahan tahay faa'iidada labaad ee muxuu ahaa da-dan ka yar loo siinhayo afar iyo toban loo siinayo waxa weeyaan xilliga aynan gabadhu guursanin haddii ay qaadato muxuu ahaa talaalkan muxuu ahaa difaacidda uu samaynhayo way ka badan tahay marka ay guursato kadib marka haddii la siiyo talaalkan etoobiya waxaa laga bilaabay labada kun iyo sideed iyo tobankii marka sidaa daraadeed waa in marka hore dadka yaryar ee iskuulka ku jira shan iyo toban iyo afar iyo toban shan iyo toban ka yar lagu sii bilaabo waa tahay adigoo aad mahadsan doctor muddooyinka dambe waxaa laga wadaa deegaanka tallaalkan lagaga hortegayo cudurkan kansarka ee markaas ku dhaca ee makaanka afkiisa hore ema maxaa keenay marka ma waxaa jirta deegaanka inuu aada ugu badan yahay cudurkan sidaan markii hore baa bilowgii aan kuu sheegay deegaankeena iyo guud ahaan etoobiyaba wax hadda cilmi baarisho laga sameeyo oo muxuu ahaa numberka ama tirada saxda ah ee uu deegaanka ka yahay cudurkan iyo dumarka uu ku dhacay sheegaysa maaha laakiin sida la qiyaasay researchyo badan oo laisu geeyey ama cilmi baarisho laisu geeyey waxaa la sheegay toddoba kun afar boqol iyo afartan iyo shan kun dumar ah in sanad kasta lagu xanuunkan lagu sheego etoobiya gudaheeda shan kun saddex boqol iyo soddon iyo sideed dhimasho oo cudurkan la xidhiidha kansarkan ku dhaca makaanka afkiisa in etoobiya ka dhacaan caalamka markaan u imaanana sanad walba shan kun saddex boqo shan boqol iyo soddon kun ayuu sanad walba xanuunkan ku dhacaa caalamka markaan imaano dhimashada waa laba laba boqol iyo lixdan kun oo dumara ayaa sanad walba kansarkan ku dhaca makaanka afkiisa u dhinta marka iyada oo dee numberkaas aadka u badan ama tirada aadka u badan oo ku dhacayo waxay sidaa marka hore kuu sheegana halista ugu badan ee ilaa hadda la darsay iyadoo haliso kale jiraan uu fayraskan makaanka afkiisa ku dhaco oo marka dambe markuu si soo noqnoqdo kansar isu bedelo oo sabab u tahay inuu kansar kaa keeno ayaa waxaa laisla gartay in gabdhaha da-daa jira iyo dumarka da-daa gaaray ee guur guur gaaray ee laga tallaalo marka waa kahortaga sida waxaan waxaana dhaca inta badan daweynta waxaa ka fiican kahortaga waa tahay doctor qaadashada tallaalkani markaasi lagaga hortegayo viruska ku dhaca makaanka haweenka afkiisa hore ma ka badbaadin karaa markaasi tallaalkan hadda la siinayo haddii ay qaataan gabdhaha de boqol kiiba boqol wuu ka badbaadin karaa lama dhihin karo oo saan kuu sheegay kansarkan viruska besa ma keeno laakiin boqol kiiba tiro badan ayuu ka hortegayaa inay qofkii infectionkii ku dhici lahaa ama viruskii infectionkiisa ku dhici lahaa hoos u dhigo haddii uu kaa hoos u dhigana waxa waxaa badan hayo qolkiiba inta ka badbaadaysa inay xanuunkaa ku dhaco haddana kansar isu bedeli laama doctor su-aasha kalean weydiinaya waxay tahay intaa in leeg ayuu badqab yahay tallaalkani waa sax waana su-aal aad u wanagsan walal maxamed e tallaalkan waa uu aad buu badqabkiisa u sarreeya ilaa hadda researchiyada la sameey wax dhibaato weyn oo inuu dumar dadka ku keenayo markay qaataan ah lama sheegin waxyaalaha ugu badan ee lagu arkayo ama saamaynta uu keenayo marka qofka ruuxi la talaalo waxa weeyaan waa wax iska lacisaqir ama maynarka waxa wax aad u yar weeyaan waxyaalaha waxaa kamid ah in meeshii laga muday irbada laga siiyey ay bararto barar yar keento casaan inay yeelato xanuun dhowr cisho joogaya ama saacada ama maalin joogahaya inay keenaan laakiin wax hadda ilaa hadda researchiyada ama cilmi baarisyada la sameeyey wax dhibaato ama cillad weyn oo uu keenayo ilaa hadda la sheegay ma jiraan adigoo aada mahadsan doctor ugu dambeyntii su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay intaa in leeg ayay bulshadu ku baraarugsan yihiin tallaalkan markay timaado qaadashadiisa dhanka wacyigelinta si guudba wadanka etoobiya marka muxuu aha rjeertiyadii iyo cilmibaarisiyadii laga sameeyey muxuuha ku baraarugsanaanshada bulshada ee tallaalkan aad buu hooseeya marka taasaa waxay keenaysaa sidii la rabay ama gaaritaankii inuu dadka gaaraha inaynan u gaarin maxaa yeelay dadkeenu qaar badan ba waxay ka aaminsan yihiin tallaalada inuu cudurkii cudur yahay iyo isaga latarkiisada dad badan ba waxay ka aaminsan yihiin in wax xanuuno la isugu soo daray dad badan ba waxay ka aaminsan yihiin inuu dhibaatooyinkiisa ay ka badan yihiin faa'iidadiisa marka niyoo aad buu u hooseeya wacyigelinta dadka ay ku baraarugsan yihiin anoo marka fursadaa oga faa'iidaysanayo aan hadda muxuu aha kula hadlayo waxaan bulshada iyo waalidiinta iyo macallimiinta iyo gabdhaha yararkaa baan kula talin lahaa inay tallaalada qaataan